ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى عرفت الله في البحر عرفت الله وفي مد
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa shanta bisha rabiicul awal sanadka hijriyada qodobada maanta oo sabti ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ku dhowaad konton ruux oo ameerikaan ah oo ku dhimatay duufaan ku dhifatay gobol ka tirsan dalka maraykanka maleeshiyaadka qowmiyadda tigreega oo ku dhawaaqay guluf colaadeed hor leh oo ay ku doonayaan inay isaga khafiifiyaan duulaanka ballaaran ee uga yimid dhanka ciidamada huwanta ah inqilaab milatari oo mar kale ka dhacay waddanka burkina faso ee galbeedka afrika ahmiyad intee la-eg ayay leeyihiin gobollada shanta ah ee tan iyo sannadkii ka laga jaray dalka yukrain islamarkaana lagu biiriyey ruushka warbixin ayaad dhegaysan doontaan iyo xukuumadda fiinlan oo sheegtay inay xirayso xuduudaha dalkeeda qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyayaal ka tirsan idaacadda islaamiga ee alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي سعي وفي سمري وفي, وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka maleeshiyaadka qowmiyadda tigreega ayaa ku dhawaaqay guluf colaadeed hor leh oo ay ku doonayaan inay isaga khafiifiyaan duulaanka ballaaran ee uga yimid dhanka ciidamada huwanta ah wararka ka imaanaya gobolada waqooyi ee dalka itoobiya ayaa sheegaya in mar kale ay xaaladdu isku beddeshay mid dagaal waxaa la soo warinayaa inay socdaan dagaalla aan waxba la iskula harin kuwaasoo u dhexeeya ciidamada dowladda itoobiya iyo eritariya oo dhinac ah iyo maleeshiyaadka t b l f shalay gelinkii dambe kumanaan ka tirsan dagaalyahanada mucaaradka ayaa weeraro xoogugal ah ku bilaabay ilaa laba degmo oo ka tirsan ismaamulka cafarta wakaaladaha wararka ayaa soo tabiyey in t b l f ay ciidamo fara badan gelisay degmada barhale ee ismaamulka cafarta halkaasoo ay ku laysay askar iyo shacab goobjoogayaal ayaa sheegay inay arkeen boqolaal dagaalyahano ah oo kasii gudbaya tuulada lugdo kuna sii jeeda berhaal oo ay ku sugan yihiin ciidamo eritariyaan ah jabhadda cusub ee ay t b l f ka furtay dagaalka ayaa ah marinada ugu muhiimsan ee ciidamada dowladda eritariya ay ka maamulaan duulaanka ay ku joogaan galbeedka gobolka tigrey mas-uul maxalli ah oo ka tirsan ismaamulka cafarta ayaa sheegay in tigreega ay cagta maryeen dhul baaxad leh welina ay u cilqabaan geysashada gubmaad sida uu hadalka u dhigay deegaanada ay hadda dagaaladu ka curteen waa saddex xagal xuduudeedka kala qaybiya amxaarada cafarta iyo tigreega waa deegaano isku xira cafarta eritariya iyo midda itoobiya gumaysato goor sii horreysay oo shalay ah ciidamada cirka itoobiya waxa ay sheegeen inay duqaymo ku beegsadeen dhowr mucaskar oo ay isku aruursanayeen maleeshiyaadka jabadda t b l f balse ma jiro war madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada dowladda xabashida bishii lasoo dhaafay ciidamada huwanta itoobiya iyo eritariya ayaa guluf colaadeed culus ku qabsaday laba magaalo oo ka tirsan ismaamulka tigreega kuwaasoo kale ah shira iyo shiraaro عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى waa hagaag qeybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan dhowaan waxaa dalka yukrain laga jaray afar gobol kuwaasoo lagu biiriyey dalka ruushka iyadoona horey ay dowladda ruushka usii jaratay jasiiradda alqiram haddaba ahmiyad intee leeg ayay leeyihiin gobolada shanta ah ee tan iyo sanadkii laba kun afar iyo tobanka laga jaray yukrain laguna biiriyey ruushka maxamed amiin ayaa warbixintan ku eegayaa dabayaaqadii toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa afar gobol oo ka tirsan dalka yukrain ay ku dhawaaqeen in si toos ah ay uga go-een xukuumadda kiyev iyagoona isticmaalay in ay ku biireen dowladda ruushka kadib afti socotay muddo shan maalmood ah oo lasoo gebagabeeyey waxaana arrintaasi ka dhashay buuq siyaasadeed oo gudaha iyo dibadda ah gobolladan ka go-ay dowladda yukrain islamarkaana ku biiray ruushka ayaa kala ah lohanski donetiski kherzon iyo zabrojiya kuwaas oo dhammaantooda dhaca bariga dalka yukrain waxaana madaxweynaha yukrain oo arrintaasi ka hadlaya uu sheegay in waxaa halkaasi ka dhacay ay ahaayeen wax baadil ah oo aan sharci ahayn waqti xaadirkan waxaa ruushka si toos ah ugu biiray ilaa iyo shan gobol oo ka tirsan dalka yukrain kadib markii loo qaday afti ay cambaareeyeen waxa loogu yeero beesha caalamka shanta gobol ayaana kasoo bilaabanaya mandiqada ku caanbaxday warshadaha ee donbas oo dhacda waqooyi bari ee dalka yukrain ilaa jasiiradda alqiram oo ku taala koonfurta dalkaas warbixintan ayaana waxaynu ku eegi doonaa macluumaadyo ku saabsan gobolladan oo kiyef iyo reer galbeedku ay ku sifeeyeen in ay yihiin kuwo gumaysi ku jira kana dhigan sagaal iyo toban dhibic afar boqolkiiba dadka yukrain in ay xoog ku qasabtay dowladda ruushka tan iyo wixii ka dambeeyey afar iyo labaatankii bishii febraayo ee sanadkan sida uu sheegay machadka diraasaadka dagaalada ee lagu magacaabo institute for the study of war lohaniski iyo donetiski labadan gobol oo intooda badan looga hadlo luuqadda ruushka ayaa ka dhigan gobollada ay ku yaalaan warshadaha ugu badan ee waxa soo saara tan iyo intii u dhexaysay labada kun iyo afar iyo tobanka ilaa iyo sanadkan aynu ku guda jirno ee labada kun iyo laba iyo labaatanka ayaana waxaa gobolladani ka taagan muran u dhexeeya kooxaha gooni goosadka oo ay taageerayso dowladda ruushka iyo dowladda yukrain bishii febraayo ee lasoo dhaafay madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa aqoonsaday madax bannaanida gobollada gooni isutaaga ee yukrain taasi ayaana waxa ay keentay in isla bishaasi gudaheeda uu weerar ku qaado yukrain weerarkaas ayuuna sheegay inuu ahaa mid daruuri ah oo xasuuq looga badbaadinayo dadka ku hadla luuqadda ruushka dagaalka ka hor mandiqada luhaniski waxaa ku noolaa ku dhowaad laba dhibic hal milyan oo ruux waxa uuna si dahjiho xuduud kala wadaaga dalka ruushka sida uu daabacay machadka diraasaadka dagaalada tan iyo wixii ka dambeeyey bilowgii duulaanka ruushka boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxa uu gobolkani gacanta u galay xukuumadda moscow sidaa awgeed gobolka lohanski ayaa ka mid noqday afarta gobol ee dabayaaqadii isbuucan ay ka dhaceen aftida looga jarayo dalka yukrain waxayna tallaabadaasi ku soo aadaysaa kadib markii khasaare baaxad leh uu kala gaaray dhinacyada ku loolamaya dalka yukrain bishii setembar ee dhammaatay waxay ciidamada xukuumadda kiyef ay ku guulaysteen inay soo ceshadaan deegaano badan oo dhaca mandiqada qarkiif oo ku taalla xuduudda sidaasi la mid ahna waxaa u suura gashay inay dib gacanta ugu dhigaan deegaano horey looga faramuroojiyey kuwaas oo ku yaala mandiqada lohanski si la mid ah gobolkaas ayaa mandiqada donetiski ee ay dariska yihiin waxaa ka hor inta uusan bilaaban duulaanka ruushka ku noolaa afar dhibic hal milyan oo ruux magaalo madaxda gobolkan ayaana ah isla magaciisa taas oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn dalka ruushka ka hor duulaankii ruushka kalabar dadka ku nool mandiqadan waxa ay hoostegi jireen kooxaha gooni ogoosadka balse maanta konton iyo siddeed boqolkiiba waxaa gacanta ku haya xukuumadda moscow iyo xulafadeeda laga soo bilaabo magaalada moribol ee dhacda xeebta halkaas oo ay ka soconayaan dagaallo xoogan taqadumka ciidanka yukrainna uu ku liito mandiqadan zabrojiya waa mid ka mid ah mandiqadaha sida tooska ah ugu biiray dowladda ruushka gobolkan ayaana waxa uu xuduud la leeyahay badda madow waxaana lagu tiriyaa in uu yahay halka ay ku taalo warshadda ugu weyn ee soo saarta nucleerka ee dalka yukrain iyo guud ahaan bariga qaaradda yurub waxaana mara webiga lagu magacaabo dinibaro mandiqada ayaa ka hor duulaankii ruushka ee yukrain waxaa dadka ku noolaa ay tiradoodu ahayd ku dhowaad hal dhibic lixdan iyo saddex milyan oo ruux magaalo madaxda ayaa waxaa lagu magacaabaa zabrojiya oo ah isla magaca mandiqadda ciidamada yukrain ayaana inta badan la wareegay gobolka walow dekadaha ugu waaweyn ee ku yaala halkaasi ay weli gacanta ku hayaan ciidamada ruushka bishii maarso ee horraantii sanadkan ayay warshadda ugu weyn ee nucleerka kuna taala mandiqadan gacanta u gashay xukuumadda moscow tan iyo xilligaas dhinacyada ku loolamaya yukrain waa ruushka iyo xukuumadda kiyefe waxa ay isweedaarsanayeen eedeemo ku aadan in mid weliba oo iyaga ka mid ah uu duqeeyey hareeraha warshadan taasi ayaana waxa ay sababtay cabsi heer caalami ah oo ku aadan in masiibo nuuklear ah ay ka dhacdo dalka yukrain waxaana sii xoogaystay baaqyada ku aadan in mandiqadan laga dhigo mid dagaalada ka caagan balse laguma guulaysan ilaa ay waqti xaadirkan oo waxa ay la mid tahay gobollada kale ee ay dagaaladu ka soconayaan gobollada aftida loo qaaday kuna biiray ruushka waxaa ka mid ah gobolka khayrsoon siddeetan iyo siddeed boqolkiiba mandiqadan oo dhacda galbeedka fog ee dalka yukrain ayaa waxaa hadda gacanta ku haya ciidamada ruushka waxaana magaalo madaxda gobolkan ay sidataa isla magaca mandiqadda maalmihii ugu horreeyey ee dagaalka ayuu gobolkani gacanta u galay ciidamada ruushka gobolkan oo ahmiyad weyn u leh qaybta wax soo saarka beeraha ee yukrain ayaa loo arkaa inuu istaraatiijiyad muhiim u yahay xukuumadda moscow sababtoo ah waxay mandiqadan xuduud la leedahay jasiiradda alqiram oo ay dowladda ruushka la wareegtay sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanka ruushka oo si buuxda ula wareega mandiqada khayrsoon waxa ay ka dhigan tahay inuu si dhammaystiran u qabsado xeebaha zabroji ee donatiski taas oo sidoo kale ka dhigan qad dheer oo xiriiriya dhammaan gobollada ay ka qabsatay yukrain ilaa jasiiradda alqiram iyadoona xataa si toosa isugu xirayso dalkeeda ciidamada yukrain ayaa qaaday weeraro rogaalcelin ah oo ay doonayeen in ay ku qabsadaan mandiqada khayrsoon xukuumadda kiyef ayaana guulo ka sheegatay taqadum ay bilihii lasoo dhaafay ka waday halkaas iyadoona xustay in khasaaro culus ay gaarsiisay ciidanka ruushka kana jartay buundooyin ku yaalla webiga denibaro si uusan gurmad u soo gaarin askarta xukuumadda moscow ee ku sugan mandiqadda waxaa intaasi dheer weerarada beegsanaya mas-uuliyiinta ruushka iyo kuwa la shaqeeya xukuumadda moscow oo waayadii lasoo dhaafay kusii xoogeysanaya gobolkan kuwaas oo lagu dilay in badan oo ka mid ah mas-uuliyiintaas jasiiradda alqiram ayaa iyana waxay labada kun iyo afar iyo tobankii ku dhacday gacanta dowladda ruushka kadib markii ay dhacday afti reer galbeedka iyo xukuumadda kiyef ay ku tilmaameen mid aan sharci ahayn jasiiradda ayaana ah mid dalxiis sidoo kalena ah mandiqad wax soo saar leh jasiiraddan oo dhacda waqooyiga badamadow ayaa sidoo kale ka mid ah dhulka muslimiinta ka maqan islamarkaana ay gaaladu xooga ku haystaan dhanka bari waxaa ka saaran badda azaaf caasimadda jasiiraddan ayaana lagu magacaabaa zifrumbal qarnigii sagaal iyo tobanaad ayuu ruushku qabsaday jasiiraddan kadib markii uu soo dhammaaday waxaa loogu yeero dagaalkii labaad ee dunida qarnigii toddobaad ee hijriyada ayaana waxaa jasiiradani ka dhalatay dowlad weyn oo ay leeyihiin muslimiinta taasi oo jizyada ka qaadi jirtay dadka gaalada ah ee ku dhex nool dalalka islaamka warbixinta ayaa tilmaamaysa in jasiiraddan yar ay soo mareen afartan iyo toddoba saldano taasi oo sababtay inuu islaamka si aad ah uga dhex faafo jasiiradda alqiram loolan dheer kadib waxay dowladda ruushka soo qaaday weerar wuxuushnimo ah taasi oo sababtay in malaayiin ruux oo muslimiin ah ay ku nafwaayaan sanadkii kun sagaal boqol toddobiyo tobankii midooda ruushka ayaa jasiiradani kusoo rogay cunuqabateen socday muddo shan sano oo xiriir ah taasi oo keentay in lix kun oo ruux ay gaajo darteeda ugu dhintaan halkaas sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo shantii ayaana waxaa dadka muslimiinta ah ee ku nool jasiiradda alqiram lagu qasbay in si qasab ah ay ugu barakacaan loona raro dhuldhaca qaaradda yurub dowladda ruushka ayaa jasiiradda alqiram waxa ay uga dhigan tahay saldhig dambe oo xagga lojistikada ah taas oo muddo dheer ka fog dagaalka balse marar badan waxa ay martigelisay qaraxyo isdaba joog ah oo ka dhacay garoomada diyaaradaha ee jasiiradda iyo xarumaha lagu keediyo hubka ee ku yaalla halkaas
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed daahir ayaa soo jeedinaya gobolka florida ee dalka maraykanka waxaa ku dhuftay duufaantii laga cabsi qabay in ay soo gaarto halkaasi ee toddobaadkii lasoo dhaafay soo halagaysay dalka kuuba oo ay xuduud wadaagaan maraykanka duufaantan oo loogu magac daray iyaan ayaa galaafatay nolosha saddex iyo labaatan ruux oo amerikaan ah iyadoona burburisay guryo badan oo ku yaala gobolka florida ee dalka maraykanka duufaanta ayaana u jihaysatay dhankaas iyo gobolka colorina ee galbeedka maraykanka duufaantan waxaa barbar socday dabaylo xoogan daadad iyo roobab ka da-ay gudaha dalka waxaana laga cabsi qabaa in musiibo hor leh ay ka dhacdo dalka maraykanka bayaan ka soo baxay madaxda gobolka florida ayaa lagu sheegay in badanaa dadka dhintay ay maashuubeen tiro ka mid ah warbaahinta gudaha iyo dibadda ayaana soo tabinaysa in khasaaraha nafeed ee ka dhashay duufaanta uu aad u weyn yahay telefishinkan c n n ee laga leeyahay maraykanka ayaana baahiyey in tirada dhimashada ay marayso afartan iyo shan ruux marka loo eego natiijada khasaaraha hantiyadeed ee ka dhashay duufaanta waa mid aan taariikhda horay u soo marin gobolka florida magaalooyin badan oo ku yaala gobolka ayaa waxaa maasheeyey biyo fara badan sida uu sheegay guddoomiyaha gobolkan dhaca koonfur bari ee dalka maraykanka biyaha ayaa buux dhaafiyay waddooyinka iyo guryaha la degan yahay doonyo ku soo xirtay magaalooyinkana waa ay la tageen daadadka jimcihii lasoo dhaafay maamulka ayaana doonyo u adeegsanaya samata bixinta dadka degan guryahooda ee ku go'doonsan meelaha ay daadadka ku fataheen joy baiden madaxweynaha dalka maraykanka ayaa sheegay in xukuumadda federaaliga ah ee washington ay sii wadi doonto dadaalka ay la garab taagan tahay bulshada reer florida sida laga soo xigtay haweeneyda afhayeenada ka ah aqalka cad ee looga arimiyo dalka maraykanka duufaanta iyaana ayaa saacaddiiba jaraysa in ka badan boqol afartan kilomitir waxaana laga cabsi qabaa in xeebaha koonfureed iyo kuwa waqooyi ee gobolka carolina ay ku dhuftaan daadad wax dila مطر ورعد وبرق وعواصف تقشعر لها الابدان فبمجرد النظر الى هذه المناظر اشعر تلقائيا بالبرد والكثير من الخوف وليس بعض الخوف هذه المقاطع تظه- تظهر اجتياح الاعصار إياً لساحل خليج ولايه فلوريدا الامريكيه شرق الولايات المتحده متسببا كما تروا بعواصف عاتيه وامطار غزيره مؤديا الى قطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في الولايه warbixin ka soo baxday xarunta duufaanada qaranka ee maraykanka ayaana lagu sheegay in laga soo bilaabo georgia ilaa iyo carolina la geliyey xaalad deg deg ah guddoomiyaha gobolka californiya ee dalka maraykanka ayaa sheegay in duufaantan ay tahay mid aad u daran oo baabi'isay guryo badan isagoo intaa ku daray in ku dhowaad hal dhibic sagaal milyan oo ruux ay koronto la'aan yihiin kol sii horeysay joy biden madaxweynaha maraykanka ayaa shaaciyey in booqasho uu ku tegi doono gobolka californiya sidoo kalena uu booqan doono jasiiradda baratorico taas oo burbur xoogan kala kulantay duufaantii fiona ee dhowaan halkaasi ku dhufatay sidoo kale waxaa la baadigoobayaa toddobiyo toban ruux oo la la'yahay doon ay saarnaayeen dad qaxooti ah oo arbacadii lasoo dhaafay lagu waayay xeebaha gobolka ka hor gobolka florida waxay duufaanta ayaan ku soo dhufatay dalka kuuba halkaas oo ay ku dishay saddex ruux sidoo kalena sababtay khasaare hantiyadeed oo baaxad leh iyo in guud ahaan dalkaasi uu ka go'o adeega korontada dhanka kale militariga burkina faso ayaa xilka ka tuuray madaxweynihii dalkaasi iyagoona magacaabay mid kale oo cusub galabnimadii shalay taliska militariga ee dalka burkina faso ayaa shaaciyay in uu xilka ka tuuray madaxweynihii dalkaasi kaas oo madaxtinimada kula wareegay inqilaab militari oo dhacay dhammaadkii bishii juun ee lasoo dhaafay bayaan ka soo baxay taliska militariga ee dalka ayaa lagu sheegay in xilkii laga tuuray madaxweynaha dalkaasi sidoo kalena ah madaxa hay-adda wadaniga ee badbaadinta iyo heshiisiinta taas oo ah hay-addii maamuleysay golaha militariga militarigu waxa ay sidoo kale sheegeen in gebi ahaanba ay xireen xuduudaha dalka bad iyo beri intaba ayna ku soo rogeen bandow laga bilaabo habeenka sabtida ilaa in muddo ah sidoo kale waxaa la laalay dastuurka dalkaasi iyadoona lakala diray golaha baarlamaanka militariga ayaa tallaabada ay qaadeen ku sababeeyey xaalad amni ee dalka oo sii xumaanaysa damiima oo ah madaxweynaha hadda xilka laga tuuray ayayna sheegayaan in markii uu xilka la wareegayay uu ballan qaaday inuu mudnaanta siin doono amniga balse uu ku fashilmay arrinkaasi aroornimadii hore ee maalintii shalay waxaa magaalada caasimadda ah ee wagaduugo iyo xaafadda ay ku taalo madaxtooyada iyo xarunta golaha militariga laga maqlayay rasaas xoogan dad goobjoogyaal ayaa waxa ay soo sheegeen in rasaas xoogan ay ka maqlayeen xarunta madaxweynaha iyo taliska militariga ee dalka taas oo ay sii dheer tahay xaafado ka tirsan caasimadda oo iyagana laga maqlayay rasaasta wariyaal ku sugan dalkaasi ayaa soo tabiyey in ciidamo badan lagu arkayay waddada aadda qasriga madaxtooyada ee burkina faso iyo xarumaha kale ee dowladda sida telefishinka qaranka oo gebi ahaanba hawada laga saaray waxayna intaa ku dareen in waddooyin badan ay xireen ciidamada militariga falcelintii ugu horreysay arrintan ayaa waxay ka soo yeertay ururka dhaqaalaha ee galbeedka afrika loona yaqaano ecowas kuwaas oo cambaareeyey falka ay ku kaceen ciidamada militariga xilkiina kaga tuureen madaxweynihii dalkaasi ecowas ayaa sheegtay in afgembiga uu yimid wakhti aan munaasab ahayn kadib markii burkina faso ay horumar ka samaysay dib ugu soo laabashada xukunka dastuuriga ah oo ay militarigu awoodda kula wareegeen bishii janaayo ee lasoo dhaafay dalka burkina faso ayaa waxaa ka taagan qalaalaaso siyaasadeed taas oo ay usii dheer tahay weerarada jihaadiga ah ee beegsanaya xukuumadda dalkan iyo ciidankeeda oo waayadii dambe ku sii xoogaysanayay gudaha dalkaasi waxaana ugu dambaysay weeraradii khasaaraha badan dhaliyay ee lagu gubay laba iyo toban gaari oo ay wateen ciidamada xukuumadda geeska kale kuuriyada waqooyi ayaa isbuuc gudihiisa tijaabisay gantaalkii afraad maanta oo sabti ah xukuumadda kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay laba gantaal oo ah kuwa balastiig ah kuwaas oo ay ku riday dhinaca xeebaha bari ee dalkaasi waa tallaabadii afraad oo muddo isbuuc gudihiisa ah ay xukuumadda kuuriyada waqooyi ku tijaabinayso gantaalada noocan ah xilli ay cirka isku sii shareerayso xiisadda ka taagan mandiqadan bayaan ka soo baxay hay-adda golaha sare ee dalka kuuriyada koonfureed ayay ku sheegtay in laba gantaal oo kuwa ridada gaaban ah ay kuuriyada waqooyi usoo riday caasimadda kuuriyada koonfureed hay-adda ayaa tibaaxda in labada gantaal ay gaarayaan masaafo dhan saddex boqol iyo konton kilomitr balse hadda ay gaareen joog dhan soddon kilomitr tijaabadan cusub ayaa kusoo aadaysa iyadoo ciidamada badda ee maraykanka kuwa kuuriyada koonfureed iyo jabaan jimcihii lasoo dhaafay ay sameeyeen dhowlatus saddex geesood ah oo looga hortegayo maraakiibta quusta ee isticmaalaysa xeebaha jasiiradda dhaca kuuriyada koonfureed tijaabada gantaalka kuuriyada waqooyi ayaa sidoo kale kusoo beegmaysa booqashadii ee madaxweyne ku-xeenka maraykanka ku tagtay gobolkan toddobaadkii lasoo dhaafay dhanka kale ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka jabaan ayaa ka warbixiyey ugu yaraan laba gantaal oo looga shakiyey inay tijaabisay xukuumadda pyongyang wasiirka difaaca ee jabaan ayaa xusay in labadan gantaal ay gooyeen masaafo u dhexaysa saddex boqol iyo konton ilaa afar boqol oo kilomitr balse ay gaareen joog dhan shan boqol kilomitr ugu dambayntiina xukuumadda finland ayaa sheegtay inay xirayso xuduudaha dalkeeda weli waxaa dalka ruushka ka soconaya hanaanka ciidamaynta qasabka ah ee uu dalkaasi kusoo rogay valadimir putin taas ayaana keentay in kumanaan ruux ay ka firxdaan dalka dalalka dariska ahaana ay xirtaan xuduudahooda war ka soo baxay xukuumadda finland ayaa lagu sheegay inay xirayso xuduudaha ay la wadaagto dalka ruushka si ay u haqiso muwaadiniinta ruushyaanka ah ee haysta fiisaha dalxiis yurub inay dalkeeda soo galaan tallaabadan ayaa imaanaysa kadib markii maalmihii lasoo dhaafay kumanaan ruux oo kasoo firxaday dalka ruushka ay xuduudaha dalkaasi ka galeen finland wasiirka arrimaha dibadda ee dalka finland ayaa shir jaraa-id oo uu wariyaasha u qabtay waxa uu ku sheegay in dowladdu ay qaadayso tallaabadan si wax looga qabto xaaladda haatan lasoo daristay dalkaasi ka hor intii aysan xukuumadda ku dhawaaqin go-aanka ayuu sheegay in dalkiisa uu qorshahan kala hadlay ukrain iyo dalalka kale wuxuuna intaa ku daray in arrintan ay halis gelinayso xiriirka caalamiga ah ee finland dadka ka soo cararaya ruushka ee soo gaaraya dalalka dariskale ah ruushka ayaa sare u kacday toddobaadyadii lasoo dhaafay tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu putin ku dhawaaqay heeganka uu geliya dalkiisa iyo qafaalka ka dhanka ah bulshada kasoo horjeesata arrinkaasi tirada muwaadiniinta ruushyaanka ah ee xuduudaha kasoo gudbay una soo tillaabay finland ayay tiradoodu kor uga kacday ilaa boqolkiiba siddeetan sida lagu sheegay war ay daabacday wakaaladda wararka ee reuters الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله